Xilli lagu guda jiro xilli-roobaadka guga ayaa laga cabsi qabaa fatahaad ku dhufata magaalada Beledweyne iyo deegaanada uu maro Wabiga Shabelle, maadaama xilligan wabiga uu wado biyo badan oo ka soo rogmaday dhulka buuraleyda ah ee dowlad-deegaanka Soomaalida. Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa bulshada degan hareeraha jinka Wabiga Shabelle ugu baaqay in ay ka feejignaadaan fatahaad uu geysto Wabiga Shabelle kadib markii uu buux dhaafay.
Waxaan rabaa dadka reer Hiiraan ama reer Hirshabelle ee wabiga Shabelle uu maro magaalooyinka uu maro waxaa naga soo gaaraya fariimo allaarmi ah dhinaca dowladda Itoobiya ama aan idhaahdo dowlad-deegaanka Soomaalida ayaa naga soo gaaraya ma aha inaan leenahay hal la qaxo ama aan hadda cilaaminayna in la guuro laakiin attention inuu jiro attention oo arrintaa dhegta kor loo hayo intaasi waxaanu ku wargelinaynaa shacabka degan intaan carabka ku soo dhuftay